marka hore aad iyo aad baa u salaaman tihiin marlabaadka ee runtii dawladda somalilan waxay ku caanbaxday dawladda keliya dunida aan idin caawinin ee haddana waxaynu nahay ummad iyo dawladba iyagu isku tashaday shacab iyo dawladba oo ilaa iminka dunidu majeerato dawladda quruxda badan ee qiimaha badan ee dhammaanba institutionskeedii dawladnimo ay u dhan yihiin aynu dhisanay iyo xasiloonida nabadgelyada iyo wanaagga ay dalkeenu ku dhisan yahay baa adduunyadu maanta majeeranaysa halkan maanta waxaynu isugu nimid waxaan doonaya inaynu booliiska gaar ahaan qaybta taraafikada aanu kor u qaadno tayadooda iyo tiradoodaba waxaad ku arkaysaan ciidan aad iyo aad u dhalaalayo oo dariis cusub oo aan ugu talagalnay haybadda ciidanka taraafikada inay kor u qaado iyo gaadiid aynu ugu talagalnay inay ku shaqeeyaan bahalin ku aragtaan dufcaddan waxa weeyaan dufcaddii labaad tii hore tii waxaynu booliiska siinay tanna waxaynu siinay taraafikada tii saddexaadna waynagu soo dhowdahay iyana gobollada ayaanu u qaybin doonaa haddii ala yidhaahdo si ciidanka tayada booliiska aanu kor u qaadno insha allahu dhowaanna waxaanu rajaynaynaa oonu wadnaa inaanu ku qalabayno ciidanka booliiska dayuurada helicoptera haddii ala yidhaahdo oo dhowaan noo iman doona waxaanay wax weyn ka tari doonaan dhinaca nabadgelyada isla markaana waa aragteen oo waktiyada ay dalalku muxuu ahaay ay rogmanayaan ama dooxyadu rogmanayaan waxa ku dhacaa ama dad baa daalad ku qaadaan waxaa laga yaabaa muddo badan iyagoo dul taagan oo intaan daadadka dambe ku soo gaarin ay dabeedna kuso cid ka soo saarta ama gasho la waayo dayuuradahaas waxay naga anfici doonaan had iyo jeer inay sameeyaan muxuu ahaye kaalmada deg dega ah oo ay ka saari karaan dadka iyagoo xarkahoodii ama boliis lagu tababaray ay kusoo degi karaan isla markaana sidii shalay dhacday oo kale markay dhacaan dhibaatooyinka waaweyn duufaanka shalay ka mid yahay waxaa jira dhul aynu geli kari weynay dhowr casho oo dadku kutii ay ku xoolo beeleen kuna gaajoodeen waxay wax ka tari doontaa in meelahaasoo kale aynu u gurmanno ama aynu si deg dega u gaabno ama loogu daadiyo raashin shaqada booliisna wax weyn bay ka tari doonaan waxaan runtii sidii taliyaha booliisku sheegay aan doon in aada u bedello nidaamka muxuu ahay ciidamada booliiska iyo taraafik ku shaqeeyaan ma dhici doonto dambe in qof uu wado baabuur isagoon caddayn sidan inuu baabuurka yaqaano waa aragteen waxa shilal dal ka dhacaya maalin walba xaasas dhan iyo ummado dhan oo meelaha u dhexe isagayaa rogmada sababtana waxaa weeye qof aan baabuurka aqoon baa loo dhiibaa waddada aan aqoonin calaamadaha aan kala aqoonin waxyaabaha runtii imika ay ku tallaabsan doonaan sidii hore laydigu sheegay waxaa ka mid ah taleefoonada inaan la ogolaan doonin qofku isagoo baabuurka wada inuu taleefon ku hadlo inaanu xidhanin suunka inaanu muxuu ahaye baabuurkiisu aanu fareejadii iyo kuwii dambe iyo midna aanu muxuu ahaye isagoo aan lahayn oon suuqa marin waxaanu u dhiibi doonaa haddii ala yidhaahdo ciidamada taraafiga buwaasha ay wax ku ganaaxi lahaayeen oo imikaba la hayo oo imika intii la bilaabana ay guul weyn ka soo hooyeen qofku wuxuu ku khasbanaan doonaa in la ganaaxo hadduu bixin waayo in baabuurka laga dhigo hadduu bixin waayo in lagu sii kordhiyo haddaanu lacag haysan markaasoo la ogaado in muxuu ahaye wakti shati la siiyo maalihirladana ku gey muxuu ahaye xafiiskii taraafiga hadduu geyn waayo la labalaabo waxaa kaloo halkan aan ka sheegaya runtii baabuurta shacabka qaada waxay ku socdaan magaalooyinka xawli dheer iyagana waxaa loo samayn doonaa inaanay ka badan heedi wax ka badan kilomitr belawr inay ku dhaco inay ku socdaan ama labaatan haddii lagu qabtana ganaaxa ugu weyn waa boqol dollar in baabuurkiiba la ganaaxo waxaa la istaagi doonaa meelo aanay dadku iminka arki aanay arkaynin oo waddooyinka dhaadheera maadaama iminka aynu gaadiid ka helnay muxuu ahaye taraafiga dabeedna meel alla meeshii lagu qabto qofku isagoo xawli ku wada oo surcadda keliya la ogolaya ama intuu ku wadi kara ay tahay boqol wax ka badan aan lagu wadi karin waddooyinka dhaadheer marka la isaga safrayo ninkii lagu qabtaa ama baabuurka lagu qabtaa wuxuu noqon doonaa ganaax fara badan insha allahuna waxaan filayaa taraafigu inay dhibaato badan iyo dhaqaale xumo badan haysta ay kaga raysan doonaan dadkuna dhimashada ay kaga raysan doonaan iyo iyo maxaa kheyr mas-uulnimada markaa sidaa intaa awgeed waxaan runtii aad iyo aad u jecelnahay inay dadweynuhuna nala gartaan oo loo hoggaansamo qawaaniinta iyo nidaamka ciidamada taraafiga iyo buliiska ay ku shaqeeyaan aad iyo aad baa umahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu